maanta waxaanu doonayna inanu ka jawaabno un khudbadda un madaxweynuhu ka akhriyey xafladda frisoonka annagu xafladda kamaanu qayb gelin waxaan uga qayb geli weyna waxa weeye madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqoon la yeelanna wax shaqoon la yeelanna wada shaqaan la yeelana ma jiriso intaa waxa weeye horta waxaa ugu daran marka qofka madaxde uu afkiisu iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu is yeesha madaxweyne muuse labadaas sano hada dalka hayay khudbadahu ku akhriyay ficilkiisu isma leh waa madaxweyne u horeeyeyna soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeya kala duwan yihiin doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas-uuliyadda ku saarantay madaxweynaha asxaabta kama saarnay laba sannadood waxaan doonaynay madaxweynahaas inuu doorasho qabto wuxuu marmarsiya ku ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas hadduu madaxweynuhu daacadkeed doorashada uu qaban lahaa madaxweyne waxaan u samaynay concession badan baanu samaynay tanaasul siduu doonaya baa lanagu dhexdhexaadiyey ugu dambayntii baarlamaankaa loo gudbiyaa la yidhi baarlamaanka uu ka hortegay baarlamaanku waa kii diiday ee nin aan sharciga u lahayn oo yidhaha waxa weeye la taliya baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha haddana waan u dul qaadanno tiisi baanu ogolaanay in toddoba la magacaabo labana hadhowta lagu daro labada xusbi leeyihiin si uu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegayin in inaanu soo gelin xilkaa qaban ayuu magacaabay markaa madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshuu samaysay naftiis ah oo ah baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha korodho taaduna ha korodho doorashadiisu hadda waxaan u sheegayna madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin haddaanay doorasha dhicin madaxweyne noqon maya muuse ma noqonayo ma joogiyo runtaan idiin sheegaya hadduu doorasho diido dumaraadii way dhimatay tallaabooyinkaadan waa qaadna oo kursigiisa aanu sii hayn annagu waxaanu samaynay oonu sudna guddi baan isu qabannay guddidaas oonu qabannay oonu ogolaanay uu mandate siiyey annaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimood ku dhaqaaqay waxaan idin tusayaa inaanu daacad heena koo wuxuu sameeyey guddidii laysku haystay ayuu dhaariyey laba wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo laba sannadooda si oo ogtihiin in laysku haysto saddex wuxuu sameeyey guddidii wii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubintii laysku haystay afar qof ay doorteen laba qofun ay ka hadheen taas waxay kutusisaa inuu muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo mahay waa laga tashanaya dhibaato aan maanta muuse hena dalkan ma leh somalilan iyo somaanta meel looga baqayaa shacbi reer somalilan baan sheegayaa khatarta somalilan maanta ku eegana waxa weeye muuse oo hawshiisii loo doortay ka baxay oo inuu murma muran muran muran muran iyo garu joogo wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xusbi waxaan leenahay annagu labadaas sannadood toban jeer baanu madaxweynaha la fadhiisana uu saa mar kasta oo ti u dambaysay ahayd lix iyo labaatankii juun uu xafladdii ka yidhi waanu kulminaa wax wanaagsan uu ka soo baxaya waxba kamay soo bixi kulankiisa wax ka soo baxaya ma jirto garb waxaanu geynay xeer xeerbeogtaanu samaynay guddi dhexdhexaada oo xul ah oo reer somalilaada oo iskugu jirta ummaddeennoo dhan hay ka kooban yihiin kuwaasaanu suginaa muuseaanu wax dambana ula fadhiisanaynaa waanu hortegaynaa ma jirto madaxnimadiisana waanu ka tashanayna hadduu maanta doorsha qaban waayo والسلام عليكم guddigii dhexdhexaadinta idinkiyo madaxweynaha halkeebay arrinteenu ku dambeysay waatan guddida suginaa weeye isagu inuu la kulmay aan kalama habno laakiin anagu guddidaa aanu dex- sharci hadduu ka tegey dee waxaan tegaynaa habka yaqaanay somaliland waa laisku soo jiidi jiray guddi baa la heshiisamayn jirtay guddi baan sugnay insha allahu tacaala khayran waku sugnay madaxweyne maanta ku sheegayna casimadu saarantay saddex xisbiya ka heshiiwanay doorashada waxaana idin ku baaqay in labadiina guddoomiye la tashan doono miyaa ka miyaad joojiseen kulanka madaxweynedu ku baaqay maanta nacas nacasnimadu isagay saarantay anagana ma saarnay oo laba sannadood waxba qaban qaban waayo waddanka waxba ka qaban kari waayo lana kulmi mayno guddi anagu sugnaa